سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته waxaa inoo bilaabmaya maalkan inoo socday intiqaadkii aada u shadiidka ahaa iyo ictiraadkii muslim ee uu qowlkan ah cancanada ruuxaan mudalliska ahayn in loo shardiyo la kulan uu labadan gacanta ay u dhaxaysay ay kula kulmeen si axaadiistoodii itisaal loogu xambaaro uu bushima ama uu bushay ayuu rajeeyey markaa wuxuu soo suureeyey bal qowlkaas ahlulcilm markii hore dee qowlkaasi inuu yahay qowl aan loogana horeyn ahlucilmiga xaggiisana cid ku waafaqsanay aanu jirin buu sheegtay waxaanu sheegay muslim qowlka shaayac ee laysku waafaqsan yahay ee ahlucilmi ay isku waafaqsan yihin kuwo hor iyo kuwo dambaba kol haddii uu jiro suurtagal labadani ay kulmeen inkastaba yaan fii khabarin ama fii riwaayatin min ariwaayaat inay kulmeen aanay noogu caddaanayn laakiin ixtimaalkaasi jiro in lagu xambaarayo un itisaal kol haddii in la helo dalaalo kaloo caddaynaysa inaanay waxa weeye kulmin mooyeen bal markaa isagoo weli u jawaabaya qaa'ilkii ahaa qowlkan ku qowlay bal markaa ama ha la yidhaaho waa bukhaari ama waa cali bni madiini ama dee axad kale oo dadkii mucaasiriintiisa ay bacdigood yidhaahaan ha laba yidhaaheen ayaa wuxu uhi fa yuqaalu waxa lagu odhan oo loogu jawaabaya limukhtarici hada alqowli qowlkan kan kii ikhtiraacday alladii qowlkaasoo wasafnaa ama qowlkan kii ikhtiraacday alladii kaasoo wasafnaa aan soo sifaynay maqaalata waa mukhtarica aan soo sifaynay maqaaladiisa iyo odhahdiisa aw lidaabi canhu kii daafacayay ee qowlkan isagu waxa weeyaanu ikhtiraacin be isagu a ka daafacaya ee isaguna kaa hore ku raacee daafacaya waxaa lagu odhan qad acdayta waxaad bixisay macnaad oggolaatay ood ugu waafaqday fii jumlati qowlika qowlkaaga jumladii ana khabara alwaaxidi ruuxa keli ah khabarkii ama dee khabar alwaaxid waa wixi aan tawaatur xaddii gaadhine asiqati ee lagu kalsoon yahay oo can ilwaaxidi mid ka warinaya isna asiqati isna siqae xujatun xujo inuu yahay yalzamu ay laasim tahayoo bihi isaga alcamalu camalfal lagu camalfalaa xujo ay laasimtay inuyo taas baad adiguba ogoshay ood qabta aad ku aada waafaqday uma bacdiyeed adkhalta waxaad gelisay fiihi waa qowlkaa ahaa khabar alwaaxidi siqa can ilwaaxidi siqa inuu xujo yahay waxaad ku soo inuu dee xujo yahay waxaad soo ku soo kordhisay ood gelisay fiihi kaafigiisa asharda shardigan ah inay sugnaato bal inay kulmeen marun intan baad mar dambe haddana xagga dambe ka raacisood ku soo kordhisay bacdu intaa dabadeed oo faqulta waxaa tidhi xataa naclama macnaa qowlkaas qowl alwaaxid ama khabar alwaaxid xujo ma noqonayo xataa naclama ilaan ogaano annahumaa labadan wax kala warinaya qad kaanaa inay ahaayeen iltaqayaa kuwa kulmay maratan mar fasaacidan iyo wax ka sii badan aw amase samica uu maqlay oo waa kan raawigii kan kale minhu min aladii yarwi canhu weeye waa kan wax ka warinayo shay-an inuu wax ka maqlay taas baad ku soo biirisay ood ku kordhisay fahal tajidu ma helaysaa haada sharda shardigan alladii shardigaasoo ishtaradtahu aada shardiday can axadin axad yalzamu qowluhu axad dee ahlu cilmigii ka mida qudwada ahaayoo qowlkoodu uu laazim yahay oo macnaa la raaci karo lagu dayan karo oo qowlkaa ku qowla ma helaysaa wa ila bal haddaan dee lahayn cid aad tidhaaho dee imaamkaasaa qaba qowlkanba fahluma waxaad keentaa daliilan daliilkeen calaa maa zacamta waxaad sheegatay wuxuu daliila taaskeen kolley kalaamkuu dheeraan doonaa bal dee waxyaalaha uu muslim daliishanayo xataa kolkol wuxuu siyaaqaynayaa qolada kale xujadooda oo sidaan arki doono xujadii qolada kale uu siyaaqaynayaa markaa haba radiye markaa iminka halkan qowlkiisan hore waxa ay tahay iminka intan qaybtan hore ama fikradan inuu leeyahay isagoo dee kii dee arrintan uu ku tirinayo inuu mukhtaric yahay oo qowlkan la yimu isagu iska bilowday inuu waxa weeyaan ku leeyahay waxaanu isku waafaqsanay guud ahaan khabarulwaaxid inuu xujo yahay heetaasna wax kalaam ka taagan yahay maaha cidda khabar alwaaxid xujo maaha dhihina waa dad iyagu qowlkoodu uu shaad yahay uun ama qowl marduuda uu yahay oo dee ama asxaaba lahawaa iyo dad aan la ictibaarinayn qowlkooda ee khabarulwaaxid kol haddii dee shuruudii kale laga hele lagu aqbali lahaa waxa weeyaan xujo weeyaan oo lagu camal falayo bal masaladoodii ma cilmiguu faa'iideynaya mise damitaasi baab kaley noqone laakiin horta waa xujo lagu camal falayo maka ay laasisha in lagu camal fala marka wuxuu leeyahay taas waad ogolayd oo waad waafaqsanayd iyaday taasi jirto marka wuxuu leeyahay haddii aan nidhaahno khabar alwaaxid waa xujo meeshii maxaa imanaysaa labadan dee wax kala warinaya ihtiqaadkii haddii ay suurtagal tahay inay kulmeen laakiin aynaan khabar min alakhbaar ku helin inay kulmeen dee kol hadday istiqaadiin khabar alwaaxidkii weeye adiguna waa adigaa ogolaa inay xujo tahay oo meeshii waxaa soo gelaysa suuradii hore uu muslimista uu ku doodayo ahaa kol haddii arrintu cala alimkaan ay tahay ama suurtagal ay tahay inay kulmeen inagu yaynaan ogaaninba kulankaase in la aqbaloo la qaato istisaa lagu xambaaro kol haddaan ninku mudalisahayn tadriis lagu aqoon marka iyadoo taasi dee ay hadalkaaga horeba iyo waxaad aqbaseed ogolayd ku jirteed qabtay ayaad imika waxaad la timiba shardigan ah horta ha kulmeen oo inay waa inay kulmaan oo ay noo sugnaato mar un bal haba noqon mar un ama wax ka badan inay kulmeen waa shardi aad ku soo biirisay buu leeyahay bal marka waxaanu ka dhigayaa shardigan dee inay waxa weeyaan shardigan shardi inaan dee tami jirin ama shardigan didkii lagu ijmaacsan yahay waa hadalkiisa siduu usoo dhigay oo lagu ijmaacsan yahayoo waa ka leh axad bal qowlkiisa la raaco a'imadii ka midoo tan ku tegin baad helaysaa waanu odhan doonaa asal ahaan ma helayo taas bal haddii aanu taa helahayna maxaa kale kugu daliila ee tan aad u daliishatay weli bal markaa uu wadaa hadal ku wadaayo imarka qaybtan fiqradani may dhammaan waan sii wadaynaa wuxuu idhi fain iddaca hadduu sheegto qowla axadin axad qowlkii oo min culamaa'i salafi salafka culimmadoodii ka mid ah qowlkiisa uu ku qowlay bimaa jacama waxan uu isagu sheegtay oo ah min idkaali shariidati shariido iyo shardi sidan horeba usoo marnay waa isla mid shardi gerintiisa ah la soo geliyo macnaa lagu soo kordhiyo fii tasbiiti alkhabari khabarka ama khabar alwaaxid baa sugitaanka la sugayo shardi lagu soo kordhiyo ah inay dee bal mar uun hba ha noqotee inay kulmeen inay sugnaato quriba bihi waa laga dalbaya waxa lagu leeyahay magacow waa kuma kaasi ninkaasi waa kee ama axad culamaa u salaf ka midoo qowlkaa kuba qowlay waa kee walan yajida mana helayo huwa isaga iyo walaa hayruhu kayrkiisoona ilaa iijaadihi waa ilaa iijaadi axadi min culamaa'i salafi oo de dahaba ilaa hada alqowl weeye axad culamaa u salaf ka midoo qowlkaa kuba tegay heli maayo sabiilan dariiq u heli maayo oo asal ahaan iyada ma soo helayo xataa ku waafaqsano markaa qowlkiisa waxaa lagu ijmaacsan yahay oo isaga hortii laguba ijmaacsanaa in la aqbalo kan cancanata almucaasir kol haddii imkaana liqaa ay jirto dadkuna ay istiqaadiyiin ruuxuna aanu mudalis ahayn taasi bal markaa waa mid oo wuxuu leeyahay cid qowlkan ku waafaqday waana tii markii horeba yidhi waa qowl mukhtarac oon looga horrayno walaa mustaacida lahu min ahlilcilmi caleyhi waataynu soo marray tiibuu adigu sii bayaaminayaan wain huwa ibdaca hadduu sheegto fiima zacama waxa uu sheegtay ee ah in waxa weeyaan dee loo baahan yahay kulan daliilan daliil aan ahaynba bal dadka ahlu cilmiga iyo a'immadii salafka qowlkooda aan ahayn daliilkaasoo yaxtaju bihi uu xujaysanayo qiila lahu waxa lagu odhan wamaa daaka daliilu bal daliilkaagu muxuu yahay bal markaa daliilka uu daliishan kale isagaa suurayn oo xujadii bal matalan kan isagu uu la doodayo ama uu radinayo iyo lama doodayaba uu radinayo uu qowlkiisaba ku tiriyey qowl saabtaba bal xujadiisii isagaa siyaaqayn doona haddii a laydhaha taa waan arki doonaaye laakiin halka ijmaaca iyada bal tan waa tii kolley aan sala yarta tilmaamay kutubaha masaladan dee kuwa anigu aan arkay iyo kuwaan aragba kaba hadlaysoo la arko dee barkiin hadduu arkay kitaabka ibnu rushayd ee asanan aladyan lagu magacaabo walmawrid alamcan fi lmuxaakamati bayna alimaameyni fi lxadiid almucancan maan arag baan idhi waana kolle kitaab baabkan muhim u ah oo kutubta kale dee ka dambaysayna asal u ah marka la eego laakiin waxaa kaba mida dee kutubtan wale kolle cibaaradiisina aad bay isugu dhowaayeeno jaamicu taxsiil oo calaa'i leeyahay oo kolleyna intuu muqadimada qaybtan soo talkiisiyey waana kolley qaybaha dambe kitaabka halku canta iyo qaybaheeda kaga hadlo halkaasuu ku soo arooriyaa intaanu baabka lixaad baabka shanaad bilaabin ayuu ku soo arooriyaan waxaanay yidhaahaanba bacdigood kitaabku waxaabaad moodaa usluubka uu soo dhigtay risaalada ama asanan alabyadka ibnu rushayd inuu talkhiisba u yahay ama nuso u yahay bay bacdigood yidhahan waayo ka hore ma arago waxba kama sheegi karo bal markaa waana kolley waxyaalahan tatabuceedna oo xidka muhim ah taasu u soo dhigtay ayaa wuxuu leeyahy horta meesha waana hadal kale ibnu rushayd oo qolooyin kale ka soo naqlinayaan waan arkoon isaga ahayn isagu ibnu rushayd umaba tiriye meesha waxa weeye waa masale lagu doodsan yahay marka ijmaaca la xujaysanayo ee xagga kalena loo rogi karo la cabsin karo macnaa waxa ay ka dhigan tahay taasi oo kollayna markay dee munaadaraadka kaba hadlayaan ayaa dee meel mar maaha kol haddii masaladu ay khilaafyo tahay ijmaac dee kolinay khilaaf kaaba jiro markaasa ijmaac in la xujaysto loo xujaysto taasi markaa meel mar maaha marka dee munaadarada adaabteeda ay kaba hadlayaane waxa ay tahay bal qolooyinka qowlkan khilaafsan cali bnu madiini ka mid weeye oo dee isagii kaba weyn oo ka horeeyey bukhaarina qowlkiisiba weeye ibnu rajab haddaan siisa qaadanana dee abi xaatim iyo axmed iyo iyagana qowlkooda ayay noqon bal shaaficina ay kuma soo dareen bacdigood ee laakiin rag hore ayay aqwaashoodatay kollay ibnu rajabna isna kitaabkiisa sharxu cilal tirmidi oo imaka dee dabaacaad kala duwan leh waayo waa kitaab dee intan ka warayo horta malaa afar dabca way jiraano doctor nuuridiin citri oo kale nin risaalo ku qaatay doctoraa ku qaato aada u fiican oo laba mujalladoo dahaan la yidhaho isaguna kiisa madbaceeyey oo kale ninka adigu nin kaloo reer ciraaq ahaa iyo kuwo kaleba way jiraan maan filayaayo waa kitaab ay aad dabcaadkiisu u kala duway anigu dabcadaad ahaanun baan haystaa kan nuuridiin citrina waan arkay un bal markaa waxa isaguna waa badiyaayo waxyaalo badan buu soo arooriyaayo ijmaaca xag kaleba u rogaye waxay leeyiin kole dee khilaaf jirada oo dee khilaafkii qolooyinkaasi ay jiraan meesha ijmaac ma jiro kol haddaanay ijmaac jirinna dee inay khilaaf baama jiro ijmaac la xujaysan karo iminka masaladii loo ijma loo xujaysan karaa mama jiro ibnu rajab iyana waxaabay kaba dhigayaan dee marka la eegay aima ay soo ururiyeen hore oo kaba horreysay muslim intuu soo ururiyo ayuu leeyahay iyaga khilaafkood dee cid masalan tansiisaan looga hayo la leeyahy iyagaa markaa qowlkan qaba iyagiina lamama helayo ijmaacii jaanibkii kalea loo rogi karaaba qolinkii ka dambeeyeyna waxaabay modaasa ibnu cabdilbar oo kale tamhiidkiisa wuxuu soo naqliyaa xadiidkan saddex shardi haddii laga helo inuu mutasil noqonayo canti oo ay tahay dee inay tadiil iska nabadgeshan yihin ay dee la kulanno meeshii adigu uu la kulankooduna uu sugnaa dadkan dee marka ay istiqaadka yihiine inay kulmeen ay sugnaateen tadliisna ay kaba nabadgeshan yihin in dee sanadkaas uu markaa kaa mutasilkaa uu yahay laakiin oo liqa ayuu sardiyaa ijmaac ahaanna ahlulxadiidku ugaba soo naqliya khadibna waa si ku dhow oo bal marka adigu meesha waxaa jira uun in meeshii waa masale khilaafiye ah kol haddii khilaafkani jiro khilaaf weynba uu yaho qolooyinkan zabalayilcilmide ibnu madiin iyo bukhaari iyo qolooyin kaleba qowlkooda ay tahay ahlulxadiidkii ka dambeeyeyna inta badan jaanibkood inay raajax yeelaan imaka ijmaac dee imaka aymo salaf oo ijmaacoodii qowlkan lagu radiyo oo la yidhaaho ijmaacaas ayaa jirayba iyaga hortooda oo lagu radiyaa taasi ma jirto masaladna waxay noqonaysaa un waa dee maxal nisaaco ijmaac loo xujaystay taasna maqbuul maaha waatay bal markaa imaka tan ay tahay kollayna adiladiisa keliya waxyaalabaan arki doonaa masaladuna waxyaalo badan buu soo ururin doonaayo dee kolba in baan isku yar joogsan doonaaye balsan horta tay yidhaahaan marka waxaana ibnu rajab iyo yidhaahaanba waxaaba la odhan karaa waana se dee imika calaa-ina oo salaaxudiin ilcalaa'i jaamicu taxsiil oo ku yidhaha kolley mala hadalka ibnu rushaydna waa lahaaye waxaaba la odhan karaa marka la eego a'immadaa kale la eego dee qowlkan baaba ah qowlkii lagu ijmaacsanaayo oo waxaa loogu jawaabi karaaba marka hore waxa laysku waafaqsayo imaka itifaaq dhabi uu jiraa ruuxa dadka iyagu isa soo gaadhay hadday kulmeen xadiidkoodu inuu mutasil yahay intaas waa dee waxa lagu ijmaacsanaaba oo dee xataa muslimtaa uu qabaayo laakiin uu ka waasacsan yahay untii marka waxay leeyihin ba dee waxaa la odhan karaa san isagu yidhi shardiga adaa mar dambe la yimi oo qayb ijmaacii wixii lagu ijmaacsanaa ka mida dhintay halkan isagu ka leeyahay qayb wixii lagu ijmaacsanaa ka mida ayaad adigu wixii lagu ijmacsanaa waad wax ku soo kordhisay ayaa isagii la odhan karaa waxbaad ka dhintay oo ah halkii dee kulankii ayaa tidhi mee mucaasaro uun oo waa wax bal markaa mid kale laga horgeyn karo alxakim kalley xujadu qaybaha dambe aada muhima oo aada usii adag balsan waxay la tahay aada uma sii xoog badneen marka wuxuu yidhi wamaada ka daliil fain qaala hadduu idhaaho qultu waxaan odhanayaa mae qultu waxaan qowlkan u idhi weeye oon anigu waa daliilkiisii buu markaa sheegaya haddana kii markaa khasmigaa buu lisaankiisii markaa muslim ku hadlaya oo waxaan tan u shardiyey in liqaa ay sugnaato liannii anigu wajadtu waxaan helay ruwaata alakhbaari akhbaarta kuwii warinayey qadiiman kuwa horiya wa xadiisan kuwa dambaba yarwi iyaduu warinayo axaduhum midkood can ilaakhari kii kale alxadiisa xadiisuu ka warinayo walxaal lama yucaayinhu aanu arag isagoo ninkii aragba inuu xadiis ka warinayaan taas ruwaat alakhbaar kuba arkay walaa samica aanu maqlinoo ninuu kanuu wax ka wariyo shay-an qab asal ahaanba aanu waxba ka maqlin falamaa ra'aytu markan arkay ruwaaddii istijaazu iyagoo bannaystay riwaayata alxadiisi xadiiska warintii baynahum dhexdooda ay wariyaan hakadaasan oo ah iyagoon kala maqal oo inay wax kala wariyaan haddana cala alirsaali irsaal waa iyadoo aan dee sanadkii la sheegin ciddii aad kaba maqasho sanadkii aan la xidhiidhin ee la sii daayo oo la irsaaliyo oo ruuxaan wax ka maqaluun wax loo tiiriyo min hayri samaacin maqal la'aan markan taa ku arkay waalmursalu mursalkuna weli waa lisaankii khasmiga laakiin kolley tanna waa miduu qaba isba mursalku min ariwaayaati riwaayaatka ka midii mursalkuna waxaan waa tacriifkii ahlilxadiid ee bal imaka markaa dee taabici wixii uu kor yeedho haddaanu usuuliyiin iyo fuqaha iyo tacriifkoodii kaba wasaacsanaa eegno oo bal waa dee maalan ruuxii waxaanu maqlinun hadduu dee cid aanu ka maqlin kaba wariyo walmursal oo inqidaac dhammaantii shamlin walmursalu mursalku min ariwaayaati riwaayaatka ka midina fii asli qowlina haddaan nahay dadka inaga waxaweyn dee dadkan ahlixadiidka qowlkeenna asalkii iyo wa qowli ahlilcilmi bilakhbaar dadka iyagu akhbaarta aqoonta ule qowlkooda laysa bixujatin xujo maaha oo taasna waa wax dee marka hore baan isla meel dhignay oo mursalku inaanu ahayn xujo cinda ahlilcilmi bilakhbaar haddaba markaan waxyaalaha arkay ayaan ixtajtu ee liannii wajadtu ruwaat alakhbaar markaa halamaadii jawaabteedii falamaa ra'aytuhum imaka halkan bay dhacaysaa markan taa arkaan ixtajtu waxaan u baahday bimaa wasaftu waxa aan soo tilmaameen soo sifeeyeen min alcilati cilla'a daraaddeed wuxuu soo sifeeyeyna waxayd ruwaaddii akhbaartu qadiiman wa xadiisan in midkood kii kale wax ka wariyo iyagoon is aragba cala alirsaal ayaa waxaan u baahday ila albaxsi baxsin can samaaci araawi kulli khabarin khabar kastaba kii warinayey maqalkiisa uu maqlay can raawihii kii isaga raawigiisaaye uu kaba warinayey taa uu kaba maqlo fa idaa ana anugu hadamtu kolay hadama lafdigan oo macnahan le de bimacna albuluuq iyo wuquuc iyo xusuul ah horaynu u soo marnay bilawyadii kitaabke haddii aan heloon kuba dhacoon aydeen isku taago calaa samaacihi raawiga maqalkiisa minuu kan uu wax ka wariyey ka maqlay liannaha tayn shayka ugu yar bacnaa mar keliyana haba noqotee ama xadiis keliya ha noqotee sabata canhu waxa sugnaan cindii aniga agtayda bidaalika oo werintaa uu kaba wariyey asamacahaan uu kaga wariyeen arkay liannaha shayba samiicu maa yarwi waxa uu warinayo canhu xaggiisa uu ka warinayo bacdu intaa dabadeed baa agteeda kuma sugnaanayso intii kalena dariiqii baan marinaya itisaal baan ku xambaari fain cazaba canii hadduu iga qarsoonaado macrifatu daalika kaa macrifadii on dee dariiq min aduruq iyo riwaayo min ariwaayaat aanan ka helin isagoo ninkan marun wax ka maqlay awqaftu lkhabara khabarkii waan joojinaya macnaa waxaan ka dhigayaa khabar mawquufa oo walam yakun cindii agtayda ma noqonayo mawdica xujatin xujo meesheed ma noqonayo liimkaani alirsaali fiih waa irsaalkan iyada fii irsaal markaa dhexdiisa kuba sugan taa suurtagal ay suurtagalku ixtimaalayen bal jawaabtiisi imankuu bilaabayaa ee imaka intan oo dhammi waxay ahayd waa siyaaqo uu siyaaqaynayay isagu muslim kan khasmigiisa ah ee ama uu isagu radinayo xujadiisii markaa xujadani maxay tahay haddaan soo koobno waxaa mashhuur ah oo bayna ruwaat mashhuur ku ah irsaal ninku cid aanu sooba gaadhin ama aanu laba kulmin inuu wax ka wariyo isagoon waasidadii sheegin weeye hadduu waasidadii sheegayo dee irsaal ma jire aanu waasidadii sheegin way dhacdaa in badanoo mukhabaramiintii ahayd oo dee rasuulka ilaahay la mucaasaro suu soo gaadhin iyagoon saxaabadii sheegin inay wax ka wariyaan dadkii saxaabada ahaayee yom loo sugee yaryaraa eedan rasuulka wax sidaasa kaba maqla axaadiis badan inay wariyaan iyaguna waa nooc irsaalka dadkii ka dambeeye kibaara taabiciin iyo kuwii ka dambeeyey axaadiis aanay ciddii ay ka maqlayo sheegin iyo waasidadii inay ruux aanay laba kulmin ama aanay soo gaadhin inay wax ka wariyaan ay sheegaan taas baa iska badan kol hadday taasi badan tahay waa siyaaqadii agimika daliil khasmi kol hadday taasi badan tahay janib kalena mursalku aanu xujo ahayn cinda ahlilcilmi bilakhbaar aanu xujo ahayn ayaa markaa waxaan u baahday si aan xadiidkan aan arkayo cancanadu ay sanadkiisa ku sugantay itisaal ugu xambaaro labadan ruuxee mucaasaroodee wax kala warinaya inay walow mar keliyana ha noqotee i caddaato samaac marka haddaan samaac ii xeelo dee way adagtay tatabuc inay riwaayo kasta la tatabucaayo intii kale waatanoo imika uu ka maqlay ninkiina mudalis ma aha marka waxaan ku wada xambaarayaa riwaayaadkiisa kale oo dhan tan un baan kala mid dhigayaayo itikaal baan ku xambaari haddii laakiin aanan helin oonan mar uun aan mar riwaayo ay samac ku sugayo aanan helin meeshii asalkaa hore ilsaalkaa badan ah ayaa imanaya oo iminka suuradan marka mar la helo ee waxa daahira markaa ninkani kol hadduu iminka waa xadiiskan ka maqlay axaadiista kaleedu canun uu yidhi na inuu isaga ka maqlay ee inay waasida jirin laakiin haddaan meelun la helin dee irsaalkii badnaabaaba iska asal noqonayo markaa itisaal baa meeshii waxa ka raagax noqonaya inqidaac iyo irsaal inuu jiro sidaa daraaddeed baan u baahday inaan helo bal mar uun isagoo wax kala maqlay ama mar wax ka badan siaan itisaal ugu xambaaro taas weeye waa isagii carabkiisii kale laakiin wuu radiyaya isagu markaa wuxu uhi fa yuqaalu lahu saa waxaa lagaga jawaabaya bal jawaabtiisan baan eegaynaa kolley waana arrin aada u qawiyo tan imika uu la iman doonaa bal waan in eegi doonaa jawaabta kale day kaga jawaabeen fain kaanat ilcillatu cilladu hadday tahay fii tabciifika daciifintaada alkhabara xadiiskii aad daciifisay markaa wa tarkika ka tagaaga aad ka tagtay alixtijaaja bihi inaad xadiiskii xujaysato hadday cilladu tahay imkaana alirsaali fiihi khabarkii kaana waatane irsaal inuu suurtagel yahay xadiiska dhexdiisoo irsaal meesha ixtimaalkii uu jiro oo arrintaa aad ugala tagtay laazimaka waxaa ku laazimi allaa tusbita inaanad sugin isnaadan isnaad mucancanan mucancana aanad sugin oonad itisaal u sugin xataa taraa fiihi ilaad aragto fiihi fi lisnaadi asamaaca samaac aad aragto min awalihi ilaa aakhirihi laga bilaabo bilowga sanadka ilaa dhammaadkiisa qoladan maynaga yaraan in yar hoos u dhigaan karaadan qur-aanka bal marka waxa weeye oo imaka halkan waa bal waa horta wax waarida weeye imaka halkan waana dee raddi qawiya bal imaka taglo yimi waanu sii wadi doonaa laakiin jawaabtana waan sheegi doonaaye wuxuu leeyahay haddaad kaba dhigaysan iyo cilladan aad xadiidka ku daciifinayseed uga tegaysa inaad xujaysato inay meesha suurtagalta irsaal oo ninkani aanu ninkanba kaba maqlin meeshii waxa yaala laba nin oo fulaan can fulaan waana aysa soo gaadheen laakiin lama helin meel uu wax kaga maqlay waana suurtagal inay kulmeen haddaba haddaad leedahay waxaa suurtagala ninkani inaanu ninkan lama kulmin oo ama cida ay u dhaxayso aada leedahay meesha waxaa kaa ka dhalanaya sanad yani ay ku sugantahay guud ahaan inaad samaac hesho mooyaane weliba dhammaantii aad ka wada hesho mooye inaan sugin oo siday taasi ugu laazimaysaa waxa uu leeyahay bal matalan xadiidkan samaac uu ku sugnaa waa runoo ixtimaalkii uu ka baxay xadiidkan uu ninkan ka maqlay ee samaaca aad ka heshay ixtimaalkii ka baxay laakiin xadiidkii labaad ee isaga bal markaa uu can yidhi kolkolbaa ninku nin uu la kulmayba aanu waasida intuu wax kaga wariyo uu iska xadfaa ciddii wax kaba warinayay oo markaa kan naftiisa dee ixtimaalkii waa jiraa kal hadday can tahay inay cantu sariix kuma ahayd tisaale waxaa suurtagala taa hadduu ka maqlay hore kan dambaba inaanu ka maqlin oo waasidada ay jirto marka waxay noqonaysaa dee taas hore uuna aad aragtay daliil ma noqonayo dhammaanba wada caddeeya inay samaac uu jiro eh kuwan kaleba ixtimaalkii waa jiraya ixtimaalkaa daraaddeed intaad u wada celiso xadiiskii inaad tidhaahid in samaacan hele mooye camba ma aqbalayo in ixtimaalki waa jira amsilu la imanaya waana tan markaas i wadaalika kaasna waxa weeye ana alxadiisa xadiiska alwaarida arooray ee soo arooray calayna inaga macnaa ina soo gaadha inau soo arooray fii isnaadi hishaam ibni curwata can abihi can caaishata bal isnaadkaa ku soo arooray waa hishaam ibni curwa oo aabihii ka warinaya isna caaisha fa biyaqiinin hubaal iyo yaqiin naclamu waxaan ognahay ana hishaaman hishaam qad samica min abihi abihi inuu ka maqlay taa waan ognahay in badanna waa ka maqlay waxaa kaloon yaqiin ahaan ku ognahoon hubnaa ana abaahu aabbihi wa ana abaahu qad samica inuu maqlay min caaishata caaisha kamaa naclamu saynu u ognahay iyadana aan u yaqiininayno ana caaishata caaisha qad samicat inay maqashay min annabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii inay kaba maqashay haddaba waa qad yajuusu waxa bannaan eeg bal taasi way jirtaa waa waxaan ogna samaaci laakiin haddana ixtimaalkii waa imanaya wuxuuhi waqad yajuusu waxa bannaan idaa lam yaqul haddaanu odhan hishaamun hishaam fii riwaayati riwaaya yarwiiha uu warinayo can abiihi samictu aw akhbaranii haddaanu odhan an yakuuna inuu noqdo baynahu isaga dhexdiiya wa bayna abiihi fii tilka riwaayati insaanun aakhar ruux kale inuu u dhexeeyabo akhbara warramay hu hishaam jaha riwaayadan can abiihi aabbihi ugaga warramay oo wuxuu leeyahy iyabaynu taasi yaqiin tahay in badanna wax ka maqlay haddana haddii u imika hishaam aan aragna hishaam can curwata halkaa nafteeda ixtimaalkii waa jira waxaa suurtagala in uu halkan loo dhaxeeyo oo iyadu hishaam aanu aabihii ka maqle cid kaleba ay udhaxaysaa taasi waa suurtagal ixtimaalkii waa meeshay imanayaan marka lama axaba markuu seclaaday haddaba hishaam an yarwiha bal lama axaba way ku dabiyeen nawowsu imika halkan lima axaba iyadoo la yidhaahna waxa weeyaan iyaduna bal kuba dabiyo taas lama axaba an yarwiha mursalan haddii la yidhaahno de adigu sodan buu leeyahy haddii limaa la yidhahbaa mursila la odhan bal markaa aan walam yasmacha aanu maqal huwa isagu min abiihi oo lama axaba macnaa uu ku wariyey sidaa lama axaba markuu seclaaday an yarwiha mursalan inuu wariyo xadiidkii isagoo mursal oo macnaa iyadoo ay waasida u dhaxayso aanu sheegin ciddii u dhaxaysay isagii aabbiye mursalnimo inuu ku wariyo intuu iska doortay uu saasun kuba wariyo aanu waasidadii sheegin oo walaa yusliha aanu u tiirin ilaa man samicaha ciddii uu maqlay ee riwaayadan uu ka maqlay minhu isaga xaggii aanu uba tiirin oo bal markaa taasi waa suurtagal buu leeyahay ixtimaalkaasaa imanaya wa kamaa yumkinu dalika say taasi u suurtagaltay fi hishaamin can abihi fahuwa aydan mumkinu waa wax suurtagala waa fii abiihi can caaishata curwana waa ebe habaryartii caaisha aadna waxbuu uga wariyaa bal wuxuu odhan jiray berihii dambe iyadoona dee dhimanoo weliba sanado ay sii noolayd macnaa waxay soo gaadhay ama waktigaaban dee is odhan jiray intaanay caaisha dhiman mala hadday dhimato maanta waxa alla waxaa dee cilmigooda uga baahantay maba jiro waa siduu cilmigeedii wada naqliyey macnaa riwaayo iyo wixii ay maqlay aad iyo aad buu u xeeldheeraa kana wariyey waayo isagu sida dadka kale maahaynoo dee biduuni xijaab buu u gelayey waktigu doonuu la xidhiiri karayayo macnaa sanadaa ii yimi oo isoo maray buu leeyahy aan odhan jira hadday maanta dhimato dee cilmigi kaa maqan oo iyada xaggeedii kaaga maqan ay kaala dhimanaysaa ma jirto haddaba iyaday kaa tahay haddana maxaa suurtagala dee inay inuu axaadiista qaarkood waasida kaga maqlay oo waasidadii haddana uu xadfo aanu sheegin ee uu iska irsaaliyo dee in badan baa muxadisiinta ay dhacaysa markay nashaadaysan inay hagaag isaga nashaadaysan yihiinna inay wada dhammayn jireen sanadkiiya siay ku maqleen kolkol ama daliiluun ay u jeedaan ama si kaleba ay usoo ixtisaarsadeenna aanay sheegin ciday kaba maqleen ay sanadkii ama in kamida ay xadfi jireen way iskaba badnaydo inay suuradaasi jirtana waa suurtagal buu yidhi wakadalika waxa saas oo kalea oo ixtimaalkaasi ku imanaya kullu isnaadin isnaad kasta oo lixadiisin xadiis u sugnaaday laysa fiihi dikru samaaci bacdihim barhkood maqalkooda ay maqleen min bacdin barhka kale ay ka maqleen aanu ku sugnayn oo samictu iyo xadasanii iyo akhbaranii aanay ku jirin ee can iyo ama qaalo iyo ama iyo waxaasi ay ku sugan yihiin inkastaba dadkani haba kulmeene inay maanta halkan cid u dhaxayso inay laftigani sariix kuma aha itisaale oo meesha irsaal jiro iyadnoo suurtagal weeye isnaad kastaba wainkaana haba ahaado qad curifa mid la ogaaday fi ljumlati waa guud ahaan mid la og yahay haba ahaado ana kula waaxidin mid kastoo minhum ruwaadda isaadka ku sugan ka midi qad samica inuu maqlay min saaxibi kan saaxibkiisaee dee ka sarreeye uu wax ka warinayo samaacan kafiiran maqal badan uu kaba maqlay oo fajaa'isun waxa bannaan likulli waaxidin minhum mid kastoo iyaga ka mida u bannaan an yanzila inuu dhaadhaco fii bacdi riwaayati riwaayada bacdigeed oo suu ku dhaadhacaya waa halku dee sheekiisii wax ka warinaanin dee markaa aqraantiisii kaba mida inuu wax ka wariyo ama nin ay noqoto min baabi riwaayati lakaabir can alasaaqir kaba sii yar inuu wax ka wariyo sidaa markaa riwaayadii ugu dhaadhaca waa wax bannaan oo suurtagala oo fa yasmacahu ka maqlo min hayrihi waa ninkan saaxibkiisa hayrkii canhu can saaxibi oo iyadoo dee ruux kale ninkii uu inta badan wax ka warin jiray ee uu saaxibkiisa kaba cabiray dee saaxibkii waa adnaha muraabatun idaf ayay markaa inuu waasida uu kaga wariyo ruux kaloo kayrkii ah oo laakiin isaga kasii warinaya intuu sanadkiisii hoos u dhaadhaco uu dadkii ay suxarta ahaayeenba wax ka wariyo uu saa markaa nusuulkaasi uguba yimaado sanadkiisii uu wax ka wariyaana way bannaan tahay fayasmaca min hayrihi canhu bacda axaadiisi axaadiistiisa bacdigood oo uma bacdigeed yursilahu canhu haddana aanu waasidadii sheegine yursilahu uu irsaaliyo oo canhu waa kan saaxi can saaxibihi waa xadiidkii kaba irsaaliya axyaanan oo walaa yusamiya aan u magacaabin man samica minhu ciddii uu ka maqlay wayanshada uu nashaadoodana way bannaantahay anhu fa yusamiyahu magacaaba arajula rajulkii aladii rajulkaasoo xamala canhu uu ka wariya alxadiisa oo wayatruka alirsaal bal weli wuu sii wadaayo adilu la yar iman doona amane amhilu la iman doonaa waxba yaan adilo kaba cabirine uu tan kusii xoogeeyo meesha imaka halkani waxay tahay waa daliil labaad oo uu muslim laba yimi ama xujo labaad oo u xujaysanayo qowlkan dee markaa khasmigiisa radintiina uu xujaysanayo dacfigiisa madhabtan isaga kuma tegay xoogeynteedana uu xujaysanayo bal markaa waxa ay tahay taasi haddii imaka la yidhaaho dee marka labadii mutacaasireenka ahaa haddaynu samaac u hele xadiisun ay kala maqleen waxaan ku xambaaraynaa axaadiistoodii badnayd ee kaley kala wariyeen itisaal baan ku xambaaraynaa arrintu waxaan laakiin haddii aynaan samaaca helin ixtimaal baa jira irsaalo ama waxaa suurtagala cid kale inuu ka xambaarayoo markaa taa itisaal kuma xambaarayne meeshii riwaayadii mawquufay noqon ama riwaayo munqadica ayay noqonaysaa nidhaahno wuxuu leeyahay ixtimaalkii waa jira un oo xadiiskaa ay kala maqleen mooye axaadiistii kale oo dhanba way jiraan oo in badan waxa dhacdo ruwaadda kaba dhacda iyagoo dee in ay in badan wax kaba wariyeen inay awqaadda qaarkeed waasida wax kaga wariyaan marka ay waasidadii wax kaga wariyeenna kolla ay sheegaan marka ay nashaadaysan yihiin waasidadii oo ay magacaabaan kolla aanay sheegina ay iska irsaaliyaan un taasi way dhacda markaa kol hadday taa tahay bal xadiiskan samaacu ku jira mooye axaadiistii kale oo dhan ee iyada cani ay taalay ama lafti kaloon samaac ku cadayna ay taalayba ixtimaalki uu nahaysanaya waxaa suurtagalka ixtimaalkii ahaa inaanu xadiiskan ka maqlin baa jira marka kaasu mooye dee meelaha kaleba ixtimaalkan had ka ordaysay baa imanaya saa daraaddeed waxay noqonaysaa in bal masalan in la yidhaaho haddii dee taa lagu socdo can mu'min samictu yo akbaranii xadasanii waxaa samaac ku cad mooyaane wax kale lama aqbali maayo taasna waa qowl dad mutashadidiin ay kaba soo naqliyeenoo dee dhammaantoodba ay radiyaan oo malaa dee ijmaacu midkii uu kuba xasilayn bal taasaa imanaysa weeye imaka taas weeye imaka hadalkiisani misaalkan uu soo qaatay hishaam ibnu curwa can abihi can caaishatana dee waa sanad la ogyahay inay wax kala wada maqleen oo in badanna ay islaasimeen laakiin muxuu leeyahay waxa suurtagala sanadkaa naftiisa ixtimaalkii baa ku jiro hishaam hadduu yidhaaho samictu abi ama xadasanii mooye hadduu can abi yidhaaho inay meeshu irsaal tahay cid kale uu kaba maqlay sade awqaadda qaarkeedba waa sida ay ugu dhexayso ama in ay walaalihii oo ay uguba dhexeeyaan oo aanu isagii kaba maqlin ixtimaalkaasaa jira marka laba mid baad joogta ayuu leeyahay in la yidhaaho samaac la wada dalbo dee waxa weeyaan kol haddii imkaana liqa uu jiro inaan samaacii la dalbin ee lagu kaabsooma imkaana liqa labadaa midun bay jirayso haddii dee aan samaac la wada dalbin oo la ydhaha mid kalian ku kaabsoomaya inta kalena samaac baan ku xambaaraynaa ixtimaalkii waa jira un oo markaa labadaa mid un bay noqonaysaa buu leeyahay laakiin horta qowlkan waa qowl adigu wajiaha ama xoog badan laakiin sababooday kaba jawaaban waxa weeyaan horta waxay leeyihin masaladan dee hadduu ninku waxaanu maqlin intuu xadfo waasidadii cid aanu ka maqlin oo uu laba kulmo cid aanu ka maqlin uu tiiriyo laba suuraa meesha soo baxda mid waa suuradan irsaalka ay dhahaanoo ninkani haddii aanu sooba gaadhin waa irsaal daahir irsaalun bay dhahaanba kaba cabiraan ama uu soo gaadhay laakiin aanay kulmin waatay irsaalka khafiga ay idhaahaan haddii uu ninkan laba kulmay oo waxaanu la kulmin intuu waasidadii xadfo uu tiiriyo siiqada muhimada ah ee daahirkiina ay keenayso si wuxuu kaba maqlayna tadriis baa meesha imanaya tadriis baa imanaya marka waxay leeyihin dee ninku hadduu waxaanu inuu la kulmay wax ka maqlay waxaanu ka maqlin uu tiiriyo oo siiqo muhama ugu tiiriyo mudalis buu noqon laha masaladan ka hadlaynaana waa wixii marka aan tadriis jirin tadriis marka aanu jirin wey taasi waa jaanib jaanib kalena waxay leeyihin walow dee ixtimaalkaasi jiro haddana kol hadday marun inoo sugnaatay waxa daahira markaas imikaba uu cadeeyey inay kuwa kalena ay laba mid yihiin jaanib kalena waxaa ka imanaya leeyihi tatabuca sanad kastaba la tatabuco ee samaac la tatabuco asalbaabay ahaan layd iyadaana ixtiyaadka badan ay kuba sugnaan lahaa ee laakiin tatabuca la tatabuce sanad kastaba samaaciisii la tatabucana waxay iskaba imanaysa in badan cusri baa kuba sugan markaa cusrigaa ku sugan daraaddeed masaladoo dee iyadu mafruud ku ah ma ku qadaran ruuxii aan mudalis ahayn ka mudaliskaina cantiisa lama aqbalayo si isaguba odhan doonee taas ay jirto iyo suuro saddexaad oo ah in badan cantan asaaniidda dhacdaa kolkol sheekha naftiisuba muu odhan ee waa tasarufaad raggii ka dambeeyey kaba yimi oo iyadoo meeshii samaac jiray xadasanii jiray ayay kolkol markay og yihiin taas ruwaadda dambe ikhtisaar daraaddeed bay kolkol can iskaba idhaahaano waanida amsilana way u sheegaan taas markaa kolkol baaday dhacaysaa cantani inay tasarufaad wax ku yimi ay tahay meesha samaacba jiray umuuraha daraaddeed ba ay tahay iyo cusriga ka imanaya tatabuca in dee loogu xambaaro un asal laga dhigo kol hadduu mar wax ka maqlay si aan asal laga dhigo inta kalena la yidhaha daahirku waxa weeye taasa asal ahayde daahirku waxa weeye inuu kaba maqlay oo sidaa lagu socodsiiyo taasba wey haddii iyada kale oo ninka dee lagu ay tadliis ay tahayna muslimada su odhan doona la aqbali maayo bal kollayna san markii horeba shalay nidhi kitaabka muslim walow dee aad mooda raggii iyo qoladaa hore kaba dambeeyey ay dhammaan ay dhahan dee qowlkaa hore a raajixa laakiin in badan cibaaraadkooda waxay kala cabiraan ama dee kaas baa asooba ama kaas baa mukhtaara ama kaabaa raajixo arrintu waxa weeyaanuun muslim isagu tan wuxuu lahaana wuxuu leeyahayba oo isaga radintan badanna ku xambaaray haddii tan laguma socdo jaani badan oo sunnihii kamida suu odhan doono meesha kaba baxaya oo isagii waxaaba weeyaan waa ixtiyaad lisunna qolooyin kale markay samaaca dalbayaan irsaalkan badadna jirana waxay arrintooda ay tun waa ixtiyaad lisatbiti sunna bal horta markii si lagu sigi lahaa laba hubsado ay tahay waxa weeyaan saxiixi muslimna nawi oo kalea xagga hore wuxuu ku yidhaahaa waa hadal ista ibnu silaax ugu horeeya siyaanatu saxiix muslim kitaabkiisa ama sharaxiisa aan u dhamayn waxaaba muslimsan ha kuba doodee laakiin kitaabkiisa kumuu camal falin oo waxaa dee fogeynaya inuu ku camal falo xadiiskii markuu dhigto shawaahid badan duruq badan buu usoo arooriya duruqdaa badan uu soo arooriya maxay keenaysaa waxay fogeynaysaa meesha samaclaani inuu jiro oo laakiin dee taasi kol aduu san ugu doodayo san aad iyo aad ugu adadag yahay kol waxaa filayaa un waa iyagoo dee markaas qowl dee adigu ra'yi une dee waa suurtagal inuu soo camal falay waana la heli karaa ee waxyaalo maalin kitaabkiisa kuma sugan oo dee cadcanada mucaasirkuna ay kuma sugantahe calaa kulli xaalin waxa weeyaan un sanadani waa bilbaab dee waxa weeyaan saxiix iyo asax bay noqon waa kuwan ummadiiba ay ku kulansan tahay kitaabkani inuu yahay dee axad asaxiixayn inuu yahay bukhaari iyo muslim haddii bukhaari la fadilana uu ka asaxsan yahi unbay idhaahno umuuraha kaga asaxsan yahabay shardigiisan itisaalk ayay kuma soo daraan laakiin ruuxna muu dacniin axaadiistiisa kumana daciifin cancano mucaasir kuma daciifin axaadiistii lagu naqdiyeyna midna kuma jirto axaadiista caynkaniyo jawaanib kale ayuun baaba lagu naqdiyeyo marka masaladani waxa weeyaan un dee itijaahaadkoodna taas buu kala yahay kollayna qowlkan sida dee sancaami oo kale tawdiixulafkaarka oo kale iyo isaguna waa ku xoogeeya qolooyin kaloo dee dabadi kuwa socdayna ku camal falayna way jiraan sida xaakim iyo ibnu xibbaan iyo siday sooba naqliyaan saaxil tawdiixna aad buu ugula doodaa xaaf ibnu xajar hadalkiisa dee markuu masaladan kala hadlayo isaguna uu soo naqliya inta badan kalaamkiisu soo wada naqliya kitaabkaas aad buu u ictimaadsadaayo bal marka waxa weeyaan un masaa-ishani waa masale dee adigu min baab dee raajix iyo marjaxa ma asax iyo saxiix baaban odhan karna ma arrintana jawaabtoodu waa cusriga kaba imanaya ayaa nidhi iyo dee umuuraha kalean tilmaamay welina masaladii buu sii wadaa oo wuxu uhi wamaa qulnaa waxaan nidhi oo min haadaa kaasi mawjuudun fi lxadiisi xadiiska wax laga helayo weeye mustafiidun waa misaabsan yahay oo min ficli iqaati muxadisiin dadka muxadisiinta kuwooda siqaadkaa ficilkooda markaan eegno waa wax faafsan iyo waa aimati ahlicilm oo wuxuu sheegayaana waa ninkuu ruux aan xadiiskii bal masalan inuu awqaadda qaarkeed uu irsaaliyo nin uu in badan wax ka maqlayba waa sida intuu wax kaga wariyo aanu waa sidadii sheegine uu irsaaliyo xadiiskii awqaadda qaarkeed uu nashaadaysan yahayna haddana halkii markii hore aanu dee sheegine uu isaga unuu magacaabay uu ruux kala soo geliyo waa sidadii sugaa taasi wuxuu leeyahay ahlulxadiis ficilkoodu way kuma badan tahay markaa kol hadday taasi badan tahay samaac keliya oo meel keliya lagu arkay ixtimaalkii meesha kama saarayo ixtimaalkii meesha kama saarayo sanadkuru waan sheegi doonaa min riwaayaatin riwaayaadkooda waxaan ka sheegi doonaa cala aljihati jihaadiya alatii dakarna riwaayaadkooda ahaadee cala aljihati jihaadiya alatii dakarna aan soo sheegnay jihaada uu soo sheegayna waa tan awqaadda qaarkeed inay ruuxii ay wax kaba maqleen ay hoos u dhaadhacaan sanad ahaan ay waasido ninkii dee marka horeba in badan ay wax ka maqli jireen intay waasido kale ay wax kaga wariyaan ay kolla irsaaliyaan kolla ruuxi ay magacaabaan taas weeye jihaada uu sheegaya waxau sheegi doonaa cadadan tiro yustadallu biha loo daliishado calaa akara minha dee way badan tahay in baan ka sheegayna intaasna wax ka badan oo kale inay jiraan oo aad kol loo looga markaa tusaale qaato ayaanay markaa noqonaysaa cadad dee loo daliishado waxyada kaba sii badan baan kala sheegi doonaa insha allahu tacaala waana kan min dalika ana ayuba asakhtiyaaniya wabna almubaaraki wawakiican wabna numayrin iyo wajamaacatan kayrahum macnaa imaamka ayub asakhtiyaani iyo cabdullahi bnu mubaarak wakiic bnu jaraax iyo cabdullahi bnu numayr horeynuu soo maray labada ilmo numayr ay labadaba idhaahaan inkani waa odayga waa cabdullahi bnu numayr iyo wajamaacatan jamaaca kayrahum kayrkoodii rawow way wariyeen can hishaam bni curwata can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat inay tidhi kuntu waxaan ahaa udayibu mid diib u marisa rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulki ilaahay lixilih waa dee xalaalowgiisa daraaddi iyo walixurmiha iyo ixraamkiisa xurmi bimacnaa ixraamihu jaadyadii maadkiika ugu fiican baan u marin jiray haddii aan helayo oo xadiidka dee macnihiisa uma jeedne laakiin dee laqbadiisa guud ama macnihiisa guud waxa ay tahay cayasha sheegaysa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu taxallulo ee uu ka taxallulo dee uu ku taxallulo dee sida jamaraadkii intuu tuurtay uu dib markaa xeertayna ayaa intaanu beytkiiba dawaafine dawaaf lifaada aanu laba iman ayay diib fiican oo diibka ugu udgoonaya ama miskigii ay helayeen bay u marin jirtay taas waa mid xurmigiisana markaa uu doonayo inuu ixraamto ee uu hadda aanu weli ixraaman waayo ruuxa muxrimkaa ee diibka waa kan aan u banaanayn ee waa intii aanu ixraaman ayaa diib usii marin jiray rasuulki ilaahayna diibku iyaduu mafraqiisi iyo madaxiisii dhalaalkiisi kaba muuqdo oo u muxrima ayaa jiraysay oo markaa bal dee markan uu xalaaloobayo la garaye markan xurmiga dee horta waa qabla alixraam oo waa ruux xalaal ah laakiin midaa jirtaa ruuxii isagoo dee diib lahoo udgoon oo diibkii markaa uu jasadkiisii khaasatan kuba sugan yahay balligaadka nigada jasadkiisii uu kuba sugan yahay hadduu ixraamto taas darar miyuu ka imanaya daa'imada qaarkood taa karaaha ayay kuba tiriyaan bal cumar ibn khadaab oo kale iyo dee wuxuu ku laajimin jiray inay iskaba maydhaan oo kale laakiin xadiidka caaisha oo kale iyo dee iyadu ficilkaa laba timi iyo dee saxaabadii kale warisay waxa weeyaan inaanay istidaamata dib aanay dee dhib lahayn waa dibka bilowgiisa un ayaa dhibaatada keenaye istidaamada dibka hore inaanay waxbay lahayn bacd alculamaa tan khasaais bay ku xambaareen lakin de waxba khasaais maahe istidaamata dib dhib malaho haddii uu sii marsaday qabla alixraam oo isagoo weli diibkaas harkiisa ay kuma sugan tahay u ixraamto laazim maha inuu maydhaabaajaasitaan bal markaa inagu xadiiska macnihiisa uma jeediyo adiladood waayo iyadoo rasuulku ninkuu yilah ka horreysayba nin weydiiyey seebaan u xashaan inuu ku yidhi bal dee khaluuqan iska mayd oo kale laakin taasi cumradii sicraana ama dee xunayn ayaamihii la qaybinaya qanaainteeda ahayd oo laba subuud bay waktigan kaba horreysay ay sheegaysa caaisha bal farawa uu wariyey haadihi riwaayataag riwaayadan bicaynihaa caynteeda un can layt ibnu sacd wa daawuud alcabaaru wa xumayd ibn alaswad wa wahayb ibnu khaalid wa abu usaamata can hishaamin ayay ka wariyeen oo qaala wuxuu yihi markaa hishaam akhbaranii cusmaan ibnu curwata can curwata can caaishata can nabiyi sala allahu alay wasalam waa istidlaalkiisi aad waa aimo eeg ayuub sakhiyaani ibnu mubaarak iyo wakiiciyo ibnu numayr iyo jamaaco kale ayaa hishaan maxay ka wariyeen sanadkaas ah waana sanadkii macruufka ahaa ee jaadadii ahaa ma waddadii dee isaga marka la eego sanadkiisa waddadii toosnayd bay ahayd hishaam ibnu curwa can abiha can caaishata laakiin waa jamaaco kalo iyaguna dee aimo iyo dee siqaat ruwaadba kaba midoo badan ayaa iyaguna maxay ka wariyeen isagoo hishaam yidhi akhbaranii cusmaan ibnu curwata halkan buu sugay cusmaan waa walaalkii oo abii kama warinayo markaa halkii hore hadday curwo ahayd waa kan ay yimin ruux kale oo ah walaalkii oo isagiiyo aabihi uga dhexeeya marka ujeedada uu leeyahay muslimiina waxa weeyaan dadkii lagu yaqaanay samaaco lagu yaqaanay awqaadda qaarkeed bay intay iska irsaaliyaan baadase raggan waa lagu yaqaano o kolkol wuxuu leeyahay ixtimaalku meesha ma baabiinaysa buu leeyahay oo haddii ay ahayd laba nine mutacaasireynkii kol hadday marun ay noo caddaatay inay wax kala maqleen inta kaleo dhan maqal baan ku xambaaraynaa laba ninoo in badan wax kala maqlay ayaa awqaadda qaarkeed waasida intay udhaxayso waasidaduna uu ka hore uu xadfaa oo uu irsaaliyaa marka ixtimaalki waa mid jiraya un buu leeyaho xadiidka samaacu ku suganya mooye axaadiistii kale oo dhan ee canta ay taallay ixtimaalkii baa jira markaa taasi waxa la odhan karana maaha halkan samaac baa dee ku cad la odhan karo kol haddii ixtimaalkii jira markaa dee waa in ama lawada aqbalo ama lawada diido ayuu leeyahay qaala akhbaranii cusmaan ibn curwata can curwata can caaishata wa rawaa hishaamu can abihi can caaishata qaalat waa hishaam can abihi waa curwa can caaisha qaalat kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam idaa ctakafa markuu ictikaafo yudnii ilaya ra'sahu madaxiisu ii soo dhowayn jiray faurajuluhu waan u feedhi jiray wa ana xaayidon anoo caadadii leh ee aqalka rasuulka iyo masjidkuna way isku dhegsanaayeen kalinka aqalkuna wuxuu ku soo baxsanaado masjidku ku soo baxsanaa markaa rasuulka intuu halkaa aqalka dhinaciisa fadhiisto iyadna xaggan kale ay soo fadhido waxaa udhexeeyaaba waa gidaarkaa yaree labinka ama dee aada u khafiifkaba ayuu madaxiisa intuu u saaro ayay u feedhi jirtay iyadoo dee xaayidaha sallay masaa'il fiqi oo halkan kuba tacalluqsan iyo waxyaalana u baxsanaya taas idinkaa yar eegan doona dee maxalkeedna maga joogne bal markaa xadiidkan wuxuu walaasamiskaag farawaaha waa wariyey bicayniha riwaayadan nafteeda malik ibnu anas can izuhriyi can curwata can camrata can caaishata can nabiyi sala allahu alay wasalam oo haddii hishaam aabbihii uu ka wariyo aabbihiina uu yihi can caishata markii hore riwaayadii hore wuxuu lahaa hishaam baa irsaaliye tan aabbihi baa irsaalinaya malik ibn anas baa xadiidka zuhri ka wariyey zuhrina saa hishaam uga wariyey buu isaguna uga wariyey curwa curwa markaa muxuu yidhi ruux buu soo dhexgeliyey isaga iyo caaisho waa camro binta cabdiraxmaan can curwata can camrata can caaishata waa tan irsaal baa marka waxay naga noqonaysaa riwaayadii inankiisna irsaal baa jiray uu irsaaliye xadiidkii tanna wakti uu nasaadaysanya bay ahaydoo sanadkii buu dhameeyey si u maqlay xadiidka si uu maqlay buu wada sheegay taa horena maqsuudkii xadiidku buu soo qaato qayb buu kaba tegey de waana la ogyahay curwa caaisho waaba habaryartii oo inta uu laazimay wax ka wariyeyna waa la ogyahay haddana waa kan ixtimaalka ama irsaalkaas yimi warawa zuhriyu wa saalix bnu abi xasana can abi salamata can caaishata kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa yuqabilu mid dhunkada wahuwa saa'imun isagoo sooman oo dee soomkaasna ruuxii dee xesin karaya sidaa caaisha waa tihi wakaana amlakakum liirbi xesin karaya qibladani waxma yeelaysa wey faqaala yaxya bnu abi kasiir eeg markaa maxaan haynaa waa zuhri iyo saalixba can abi salama can caaishata faqaala yaxya bnu abi kasiir wuxu uhi fi hada alkhabari xadiidkan fi lqiblati qiblada ku tacalluqsan akhbaranii abu salamata bn cabdiraxmaan waana marka ana cumara bn cabdilcaziiz akhbarahu ana curwata akhbarahu ana caaishata akhbaratu markii hore eeg abusalama caishu ka wariyey caishana geesna ma laha dee habaryar rabana way u ahayd waa ina cabdiraxmaan ibni cawfo xagga rabana habaryar way ugu ahayd soona gaad laakiin imanka maxaa dhacday riwaayada yaxya bnu abi kasiir inuu abisalama uu sugay laba u dhexeeya caaisha oo midi nin isaga kaba yar uu yahay oo min baabi riwaayat alakabir can alasaaqir ay noqon waa cumar ibnu cabdilcaziiz curwana waa la siman yahay isaga marka laba u dhexaysa waa kanoo sii horena ikhtisaar daraaddeed buu isaga irsaaliyey halkana wuxuu sheegay xadiidka sida uu kuba maqlay oo uu sugay ana nabiya sala allahu alay slam kana yuqabil wahuwa saa'im warawa ibnu cuyaynata wagayruhu can camr bni dinaarin can jaabirin qaala adcamanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam luxuuma alkhayr hilbo fardo hilbood buuna quudiye rasuulkuuna siiyey wanahanaa can luxuumi alxumur sida maalintii dee waxa weeyaan ay ahayd khaybar oo kale kaasuu nagala nahiyey marka halkan aadsanadku muxuu yahay waa ibnu cuyayna iyo qolooyin kaleba camr ibni dinaar bay ka wariyeen camarna jaabir buu ka wariyey jaabir baa xadiidkii sheegaya farawaahu xamaad ibnu zayd can camrin waa camr ibni dinaarki can maxamed ibni caliyin can jaabirin marka xamaad ibnu zayd riwaayadiisana camr ibnu dinaar iyo jaabir waxa udhexeeya maxamed ibni cali bni xusein ibni cali bni abi aalib ama maxamed albaaqir waa sidaa meeshii jirta kolloo irsaal baa jiray oo waa sidaa la xadfay marna xadiidka sida uu ahaa sanadkiisu ayunbuu ninkii u sheegay raawigiisa ahaa wuxu uhi wahada naxwu naxwigani fi riwaayaati riwaayaatka kasiirun waa badan yahay yaksuru waan u badnaanaya tacdaadu tirintiisa la tiriyo uu badnaan wa fiima dakarnaa waxaan sheegnay minha iyada ka midana kifaayatun lidawi fahmi ciddii fahma lahayd wax ku filan baa ugu suganay masalada kuma fahmaan bal marka halkana kollayda waa tadkimadii daliilkiisii horeen kama jawaabnay ee meeshii maxaa jira uun rag badan buu inoo tiriyay ama ruwaadda qaarkood oo kolna xadiidkii irsaaliyey kolnao taas oo bal markaa markan dee ziyaadada sanadka ay jirtana ay caddaynayso in sanadka qaybtaa hore uu inqidaaco kuba sugaya laakiin masala iminka meesha imanaysa kollay masaladaasna kutubulmustalax aimadu waatay kagaba hadlaan waa laba noocoo noocna almursal alkhafi ay yidhaahaan noocna almasiid fi muttasil asaniid waana laba nooco inta badan midba kolba kala raajix yeelo mooye si kale lagu busiyo taasi waxay ka dhigan tahay badna masalan markaan idhaahno almasiidki waana dee suurooyinkana way kaba iman kartaa waxa weeyaan markay ruwaada san oo kale dee kolla ziyaada ay jirto kolla ziyaada la-aan halkii sanadka ay jirto kol waxaa raajaxa noqonaysa jaanibka ziyaadada oo khaasatan haddii dee waxa weye jaanibka siyaadada ayaa raajix noqonaya haddii waxaanay fardigu yahay jaanibkan aan ziyaadada lahayn markay canitaaleen tasriix samaacaan u ol marka waxaa lagu magacaabaya jaanibkii aan ziyaadadu aana lahayn mursal khafiya lagu magacaabaa kii kalena waa xadiiskii caadiga ahaa awqaada qaarkeedna waxay ku tiriyaan ruuxan la ziyaadiyey inuu waham yahayba oo khaasatan haddii halkan imaka ziyaadadu ay kuma sugnayd meeshii ka badnayd ee xadasanii fulan ay taalay waxay markaas halkana ay cani ay taalo oo kaleba waxay ku xambaaraan inay ruuxani ziyaadada yahay oo qalad ahaan loo ziyaadiyey sanadka markaas sugani uu yahay kaa aan ziyaadada lahayn awqaadda qaarkeedna labadaba way sugaan oo say ku sugaan waxa weeya markay dee meesha itiqaadka ruwaad weeye tasriix samacno waa yaallaa oo waxay kuba xambaaraan ninkani inuu kolna xadiidka waasida kuba wariyey kolla waasida le matalan suuradaha hisaab baan qaadan karnaa inuu markii hore xadiidka walaalkii cusmaan uu kaba wariyey laakiin dee imi aabihii xadiidkiisii weeye mar dambe uu haddana dee si uu dalaban lilculuwi aabihii uu xadiidkii kaba maqlo ziyaadadna ay jirto ziyaada la-aanna ay jirto marka aan labada midna raajix noqon labada dariiqba way sugaano oo markaa layskuma bushin karo kolkolna dee waxay keento ma caddaan labada dhinac baan midna caddayn midna ma raajix ahaa labadana lama wada sugayo kolkol markaasaa tatawaqufbay keenta afar adigu kole amsilo badanna way dhigtaan oo aad ka heli kartaan jaamicu taxsiil dee kutubta mustalaxa la dhigto waa misaalo koobane laakiin jaamicu taxsiil markaa fi axkaam almaraasiil waa baabka sanaad kollay si fiican buu u yarbasiyaa surooyinkana uu ka hadlaa markuu umuuraan muqadimada niqaashkeeda dhameeyo bal marka waxaana layihi bal taasi markaa ziyaadadoo dee arrinteedu ay mushkil noqonayso kolba jaanib la raajix yeelo mooyaane halkan markaa inoo soo baxday ah cantan meesha halkeedii in ixtimaal irsaal jira irsaalna yimi waxaabay noqon kartaa bay yidhaahaan qolada kale daliil bay u noqon kartaayo dee kol haddii ruwaadii ay in badan ka dhacaysa irsaalkan oo waxaanay maqlin awqaadda qaarkeed ay iska irsaalinayaan marar haba sheegeene taasbaa maxay keenaysaa jaanibkii canta inuu daciifo oo layla aan hubsada bal dee kol haddii iyadu kuwa badanto marka waxay noqon kartaaba iyada xaggani qolada kale waxa qowlkooda xoogeeyo sababtan ay samaaxa u dalbayaan ay leeyihin aan hubsano ayaabaa umuurahan dee irsaalka badan ee ruwaadii kuba badan bal taas wahada naxu fi riwaayaati kasiiru yaksiru tacdaadu wa fima dakarna minha kifaayatun lidawi lfahm marka wuxu uhi faidaa kaanat ilcilatu cilladu hadday tahay cindama wasafnaa cidda aan soo sifaynay qowlahu qowlkiisa min qabl fii fasaadi lxadiidi wa tawwiini xagga qowlkiisa ah xadiidka fasaadkiisa iyo daciifintiisa idaa lam yuclam haddaan la ogaan ana araawiya raawiyi qad samica inuu maqlay min man rawaa canhu shayan ninkan uu wax ka warinayo waxba inuu ka maqlay marka aan la ogaan cilladu hadday tahay khabarkii kaana imku dhacayaa imkaana irsaali fiihi inay suurtagal tahay meesha irsaal inuu jiro oonu ninkani ninkan waxba ka maqlin taas ay suurtagal tahay hadday cilladu taa tahay lazimahu waxa laazimaya hadalkii hore tatimadiisii weeye waxa laazimaya tarku ixtijaaji xujaysi inuu kaba tago fii qiyaadi qowlihi qowlkiisu siduu keenayo qiyaadi qowl macnaa musaba qowli qowlkiisaasi siduu keenayo inuu ixtijaajku xujaysto kaba tago biriwaayati man shaksi riwaayadii yuclamu la og yahay annahu qad samica inuu maqlay miman rawaa canhu kan uu wax ka warinaya uu kaba maqlay inuu haddaba riwaayadiisaba uu kaba tago waxa weeyaan inuu xujaysto ilaa fii nafsi lkhabari xadiiskii un mooye alladii fiihi dikru sala arrintan waatan hore usoo sharaxnay waa hadalkaasi ka laazimaysaa buu leeyahayoo dee kol haddii arrintu tahay imkaan alirsaal waxaa hadalkiisa ka laazimaya bal kan isaga samaac uu ku sugan yahay mooye intii kalen samaac ku sugnayn oo dhanba inuu iska daayeen iyagaba imkaan alirsaal way taalaay waa liman bayana waxaan soo caddaynay min qabl can ilayimati imaamyadiina aan ka soo caddaynay aladiina kuwaasoo naqalu akhbaara akhbaarta soo naqliyey annahum iyagu kaanad lahum taaraatun inay iyaga u sugnayd axyaan ama awqaado yursiluuna fiiha alxadiisa xadiidka ay iska irsaalin jireen iyagoo ikhtisaar ama takfiif dalbaya irsaalan irsaalin oo bacna ciddii ay ka wariyeen aanay sheegi jirin oo walaa yadkuruuna aanay sheegahayn man samicuuhu ciddii ay maqleen minhu xadiiska ay kaba maqleen wa taaraatun axyaan iyo mararna yansaduuna way nashaadoonayeen fiiha oo bacnaa waxa weeyaan dadee u nashaad oo doonaya inay xadiiska sidiisii ku sheegaan bay noqonayeenoo fa yusliluuna way isnaadinayeen alkhabara khabarka waxay u tiirinayeen oy ku isnaadinayeen calaa hay-ati maa samicuu si ay ku maqleen un waa si ay ku maqleen hay-adii oo fa yukhbiruuna waxay ku warramayeen binuzuuli hoosu dhaadhac ujeedadu waa dad aqraantooda hadday ka warinayaan ama dad kaba sii hooseeya fiihi xadiiska fiigiisa in nazalo hadday hoosu dhaadhacaan oo ay aqraantood kaba wariyaan wa bisacuudi fiihi sacuudna way kuba warramayaan waa karukac iyo caalinimo in sacuudu hadday sara u baxaan o sanad caaliya kuba warinayaan kamaa sharaxna dalika canhum siaan markaa hore kaba soo sharaxno waa tatimada hadalkii kollay inoo xafilaya hadalkayga horebana bayaaninteedu way inoo horreysay wamaa calimna maanaan ogaano ma ogin buu leeyahay axadan axad min aimati salafi salafka imaamyadiisii kamida oo miman duul kamida yastacmilu isticmaala alakhbaar akhbaarta wayatafaqadu tafaqudo oo baadbaadoo tatabbuca sixata alasaniida asaniida sixadooda iyo wasaqamaha dacfigeeda misla ayuub asakhtiyaaniyi wa bni cawnin ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن أبي سعيد ويحيى بن سعيد بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم إدي كذا ما يسمى من أهل الحديث ذاتي أهل الحديث كآه هذا الرجع كما أبين بوليه فاتشوا إنا يديدين ويبحثين عن موضع السماع ناسي السماع في الأسانيد كل هذا الأبو كله ينرجمتنه kasta waxyaaluhu ku sugayaa waxyaalaba uu soo qaadanaya iyagoo meeshiisaba cadaydayey raggan iyo rag lamid aha oo baxsiyey haddaba ma ogin oo kama warhayn uu leeyahay aimadaas iyo kayrkooda dadkii kama dambeeyey inay dadkii axaadiista sixadooda iyo saqabkoodaba eegayo tatabuci jiray inay eegeen oo ay baxsiyeen halkii samaaca oo bacdaa marka sanadkii uu yimaado inay yidhaaheen meesha samictu ama xadahanii ma taalla cantan maxay ku xambaarantay iyagoo sidaa yidhi anagu war umahayna buli ma oginba kama dacaw siaa uu sheegtay alladii kii wasafna aan soo sifaynay qowlahu qowlkiisa min qabl kaa aad qowlkiisa soo sifaynay suu sheeganayo iyaga raggaa kuma ogin buu leeyahy iyagaana dee qudwaa iyagaana ay mari fanigana wainamaa kaana wuxun baabu ahaa tafaqudu man shaksi tafaqudkii tafaqada minhum tatabucay oo baxsiyey samaaca ruwaati alxadiisi xadiidka ragga wariya samaacood miman rawaa canhum cidan ay ka wariyaan ay kaba maqleen yidhi bal aan hubsano talow miyay ka maqleen meelahaa baxsiyey tafaqudkoodu wuxuu ahaa idaa kaana raawi raawigu hadduu yahay miman curifa ku lagu yaqaano fi tadriisi tadriis filxadiisi xagga xadiiska tadriis lagu yaqaano oo washuhida bihi lagu suhreeyo taa mashhuur ku ah faxiinaidin markaas ayay yabxasuuna baxsiyayeen can samaacihi maqalkiisa fii riwaayati markay riwaayadiisi timaaday inuu maqlay oo uu samictu yidhi ama can uu isticmaalay bay eegi jireen oo cantiisa iska celin jireen wayatafaqaduuna waanay tafaqudayeenoo daalika kaa waa samaaci minhu min almudalis kay tasaaxa canhu say uga fogaato uga durugto cilatu tadliis tadliiska ciladii oo dee haddii nacan iyo qaalaya isticmaalo ciladii tadliiskaa imana siay taasi uga durugto taasubay baxsayeene laakiin nin kaloon mudalis ahayn iyada waxay cantiisa ku xambaarayeen itisaalkaas cancanada kol haddii imkaana liqaa jiro daliilkanaanu cadayn maqal la-aan faman ibtaaa allah subxana wa taala ala alam kale hadalkuu sii socdaa